bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku aastaysan tahay sagaalka bisha juun sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan faahfaahinno ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal u dhexeeya ciidamada xasilinta caasimadda iyo sida la sheegay maleeshiyaad ku sugnaa degmada karaan ee gobolka banaadir halkaas oo khasaarooyin kala duwan uu ka dhashay ciidamada xasilinta caasimadda ayaa la sheegayaa in markii hore aanu qorshayn qorshaha ugu jirin in ay howlgal ka sameeyaan degmada kaaraan balse ay la kulmeen ama looga yeeray halkaasi ayadoona halka ay kala kulmeen iska caabin koox maleeshiyaad lagu sheegay iska horimaadkan ayaa yimid xilli xarunta degmada kaaraan ay ka socotay howlo raashiin qaybin ah waxaana la sheegay in ciidamo deegaanka ay goobta ka socoto raashiin qaybintaasi ay qalalaase ka sameeyeen hase ahaatee maamulka degmada kaaraan ayaa la sheegay in ay u yeerteen ciidamada xasilinta kuwaasoo markii dambe ay si deg dega halkaasi ku tagay dagaalna goobta uu ku dhex maray kooxdii maleeshiyaadka ah ee doonaysay in raashinka dadka danyarta loo qaybinayay ay arqaladeeyaan ciidamada ayaa watay gaadiidka dagaalka ayaa waxaa la sheegayaa in ay si aad ugu hubaysnaayeen kuna amreen in ay hubka dhigaan balse rasaas ku bilaabay waxaana rasaasiinta ay socotay muddo ay ciidamada xasilinta halkaasi ku sugnaayeen iska horimaadka ayaa waxaa ku dhintay guddoomiye waaxeed ka tirsan degmada kaaraan oo lagu magacaabi jiray cabdi jiis halka laba qof oo kalena oo ay madaxhaweeney tahay ay ku dhaawacmeen xaaladda degmada kaaraan ayaa markii dambe caadi kusoo noqotay iyadoo ay goobtaasina isaga huleleen ciidamadii la sheegay in ay doonayeen in goobta ay qalalaaso ka sameeyaan wax waraa weli kama soo bixin laamaha ammaanka ee gobolka banaadir ee ku aadan shaqaaqada ka dhacday degmada kaaraan ee u dhexaysay ciidamada xasilinta caasimadda iyo maleeshiyaad la sheegay in halkaasi ay u tageen in ay arqaladeeyeen raashiin dad danyar ah loo qiibinayay wararka ka imaanaya deegaanka afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in banaanbax looga soo horjeedo oo maamulka axmed madoobe uu ka dhacay deegaankaasi iyadoona shaqaaqo ka dhalatay banaanbaxaasi ay sababtay dhimasho iyo dhaawac dadka banaanbaxa dhigayay ayaa isugu jiray rag iyo dumar kuwaasi oo kasoo horjeeda maamulka axmed madoobe eedeynayeen in uu wado eef iyo sidoo kale qabyaalada wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulka jubbaland ay xabsiga dhigeen odayaal ka mid ah kuwa deegaankaas waxaana rasaas ay ku kala ceyrinayeen dibadbaxayaasho ay sababtay dhimasho iyo dhaawac dadka deegaanka afmadow ayaa waxa ay sheegeen in adeegii maamul ee ay ugu bahnaayeen maamulka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoweyne u dheer tahay dhibaatooyin iyo sidoo kale caburin ay kala kulmaan maamulkaasi sida ay sheegayaan madaxweynaha maamulka axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa lagu dhaliilayaa in maamulkiisu in maamulkiisa uu caburin ku hayo dadka deegaanka afmadow ku dhaqan dad degmada afmadow ayaa waxay ka mid tahay deegaanadii laga saaray ururka al-shabaab sanadkii labada kun labaiyo tobankii waxaana tan iyo xilligaasi la sheegay in ay wax horumar ah waxaana tan iyo markii axmed madoobe loo doortay madaxweynaha jubbaland la sheegay in aanu hal mar xataa booqan deegaanka afmadow oo ka mid ah degmooyinka ugu ballaaran gobolka jubbada hoose dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqay ereyo ka dhan ah madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ay ku eedeynayaan in uu ka eexday degmada ay ku nool yihiin halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer faahfaahinno ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada maamulka puntland iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo af-uur oo gobolka bari ka tirsan halkaasoo maalintii shalay meel qiyaasii siddeetan kilomitir koonfurta kaga beegan magaalada boosaaso ay isku fara saareen labada dhinac dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa weerar culus waxa ay ku qaadeen saldhig ciidamada puntland ay ku lahaayeen deegaankaasi oo ku dhow buuraha galgalo wararka waxa ay sheegayaan in dagaalkii shalay saacado badan uu qaatay kooxda al-shabaabna ay khasaarooyin kala duwane ugu geysateen ciidamadii saldhigaasi ku sugnaa oo weerar gaadmo ay ku qaadeen ilaa iyo konton askari ayaa la sheegay oo ka tirsan ciidamada puntland in dagaalka lagu dilay waxaana khasaaraha soo gaaray ciidamada puntland uu yahay kii ugu badnaa ee hal goob tiro intaasi la-eg loogu dilo ciidamada dagaal ay la galeen kooxda ururka al-shabaab wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo lagu laayay xerada ay ku jireen taliyaha ciidamada iyo taliya ku-xigeenkii xeradaasina ay qayb ka ahaayeen al-shabaab ayaa dhankeeda xaqiijisay in ciidamada puntland ay ka dishay lixdan iyo kow askari sida uu sheegay afhayeen dhinaca howlgallada u hadlay kooxdaasi waxa uuna intaa ku daray inay jiraan khasaarooyin kaloo kala duwan oo soo gaaray kooxda guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays ayaa u sheegay wakaalada wararka ee reuters in al-shabaab ay la wareegeen deegaanka af-uur ciidamada ciidamo fara badan oo kuwa puntland ah ayaa ka baxay magaalada boosaaso kuwaasoo gurmad ahaan ugu socday deegaanka dagaaladaasi ay ka dhaceen dhanka kale madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa kulan deg deg ah waxa uu isugu yeeray golihiisa wasiirada kuwa uu looga arrisanayay dagaalkii ka dhacay deegaanka afuur ee gobolka bari oo al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada puntland ay ku lahaayeen halkaa kaa uu ka dhashay khasaarooyin isugu jiro weliba puntland kama hadlin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi oo ay al-shabaab sheegatay inay gaarsiisay khasaare aada u xoogan ciidamadii maamulka puntland ee fariisiinka ku lahaa halkaasi sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa si kulul waxa ugu hadlay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen xarunta ciidamada puntland ay ku lahaayeen deegaanka ah weerarka ay ku qaadeen kooxda al-shabaab ee ka tirsan gobolka bari hoosna tagta buuraha galgalo war-saxaafadeed habeenkii xalay ah ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa looga tacsiyeeyey geeridii ku timid askartigii goobtaasi ku dhimatay ayadoo kuwa dhawacna caafimaad uu u rajeeyey madaxweyne waxa uu tilmaamay in uu aadahay weerarkaasi wuxuushnimada ah ee kooxda al-shabaab ay ku qaaday xerada ciidamada puntland ay ku lahaayeen deegaanka waxa uuna sheegay in argagixisada laga adkaa doono sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha soomaaliya waxaan ballan qaadaynaa in al-shabaab aan la dagaalano ilaa intaa ay ka tegayaan gudaha dalka soomaaliya ama la tirayo sidaasi warkiisa waxaa sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo war-saxaafadeedkan oo qodobo badan uu kaga hadlay madaxweynahana inta ugu muhiimsanayd ay ahayd geerida tacsiyada askartii lagu laayay dagaalkii ka dhacay deegaanka afuur ee gobolka bari iyo sidoo kale madaxweynaha uu ballan qaaday in mar walba dowladdiisu ay garab istaagi doonto maamul kasta oo la dagaalayo kooxda al-shabaab oo uu sheegay inay tahay koox argagixiso madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxa uuna sheegay in dowladda federaalk ah ay taageer taageero dhinac waliba la sii doonto puntland si ay kaga adkaato kooxaha farakutiriska ah ee haatan ku haray sida uu sheegay madaxweynaha soomaaliya buuraha galgalo waxaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyana kusii kordhaya howlgallada ay sameynayaan ciidanka xasilinta caasimada oo muddooyinkan dambe howlgallo aada u xoogan ka sameynaya gudaha magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ee lagu magacaabay xasilinta muqdisho ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka sameynayaan degmada hodan waxayna ku qabteen dad fara badan oo looga shakisan yahay kamid ahaanshaha kooxda al-shabaab howlgalkan ayaa ciidamada waxa ay xoogiisa ka sameeyeen xaafadda taleeh iyo deegaan iyo deegaano hoostaga madaxtooyada madaxtooyadii hore ee cabdiqaasin salaad xasan halkaasoo dadku ay ku badan dadka ugu badnaa lagu soo qaqabtay ciidamada oo watay gaadiidka dagaalka ayaa xiray wadooyinka soo gala halka ayaga oo halhal u baaraya guryaha ku yaala xaafadaasi intii u socday howlgalkan waxaa la waxaa la arkayay dhalinyaro fara badan oo indhaha ay ka xiran yihiin kuwaasoo lagu daadguraynaya gaadiidka ciidamada howlgalkan ayaa hakiyey dhaqdhaqaaqi guud ee xaafadda hodan waxaana lasoo gabagabeeyey gelinkii dambe ee maanta waa howlgalkii ugu ballaarnaa ee ciidamada xalinta caasimadda ay ka sameeyaan muqdisho iyadoo inta badan keliya howlgallada ay ka dhici jireen balse markan waxay u muuqanaysaa mid guri guri loo baarayo iyadoo sidoo kalena howlgalladan ay daba socdaan mid hubka lagu aruurinayo oo ciidamada ay ka sameynayaan degmooyinka gobolka banaadir warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga inta anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur aamiin ayaa idiin akhrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasiyo nabadgelyo ramadaanulkariim